بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان كريم كل عام وأنتم بخير marka u horeysa waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto in aan ummadda muslimiinta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed aan ugu ducayno bisha barakaysan ee ramadaan in ilaahay mataqaanaaye dembigeenna ku dhaafo dalkeenna noogu xasiliyo maanta waxaan u taagannahay aniga iyo agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo la taliyaha wasaaradda in aan kaga faa'iidaysan halkan in maadaama berri imtixaankii shahaadiga ahaa ee dalka la gelayo oo soddon iyo kow kun oo arday iyo shan boqol oo soomaaliyeed ay galayaan in halkan aan kaga faa'iidaysana fariimihii ku aadanaa inaan u gudbina ardayda sidaad la socotaan waxaan gabagabo maraya imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadka labada kun sagaal iyo toban iyo labada kun iyo labaatan kaas oo arday badan ay ku fadhiisanayaan imtixaanka kaas oo runtii aan isleenahay waxa uu maalmahanba lagu jiray diyaargarowgiisa iyo mataqaanaaye iyo qabqaabadiisa tirada ardayda beri fadhiisan doonta imtixaanka insha allahu tacaala waa soddon iyo kow kun iyo shan boqol oo arday goobaha imtixaanka lagu geli doono caasimada iyo dowlad goboleedyada waa soddon toddobaatan iyo kow goobood oo gobolka banaadir ah iyo soddon iyo afar goobood oo ah dowlad goboleedyada waxaa muhiim ah in mataqaanaa sanadkan ahmiyad gaara noo lahaa in aan si gaara ugu sameyno xarun gooni ah oo ay ku galaan ardayda baahiyaha gaarka qaba oo ilaahay mataqaanaa fadligii sanadkan aan ku guulaysanay oo ayagana ay ka mid yihiin dadka bari imtixaanka u fadhiisan doona sidaad la socotaan imtixaanka waa mas-uuliyad qof walba oo soomaaliyeed saaran oo ka soo bilaabanaysa ardayga imtixaanka galaya oo ku xiga waalidka ardayga intaas sana wax kusoo tacabeelayay iyo dhammaan hay-adaha amniga iyo shacabka soomaaliyeed fariimaha halkan aan ka dirayna u horeysa waxa weye fariinta ardayga oo looga baahan yahay berri inuu yimaado asagoo aanan teleefon mobile wadan sidaa isi lamid waxaan waalidka ugu baaqaynaa una sheegaynaa in ay ka soo reebaan ardayda taleefanada oo runtii dhibaato weyn ku haya marka imtixaanka la galaya sidaa isi lamid ardayda inay ilaaliyaan habraacyada imtixaanka oo ay ka mid yihiin inaysan jaabo kusoo qaadan warqado inay ilaaliyaan dhammaan waxyaalaha loogu talagalay imtixaanka ama looga ilaalinayo in mataqan ardayda ay soo qaataan oo ay ka mid yihiin xataa in ay la shaqeeyaan ardayda kormeerayaasha iyo ilaaliyayaasha imtixaanka fariinta kale waxay ku socotaa runtii aan raba inaan inta kaga faa'iidaysto ciidamadana qalabka sida amniga oo runtii mar walba aan uga mahad celinayno dadaalka weyn ugu jiraan xasilinta caasimadda iyo guud ahaan dalka oo aan aaminsannahay runtii inay door fiican ka qaateen qabanqaabada imtixaanka sidaan la soconno imtixaanka waxaa ka qayb qaadanaya ilaalintiisa kun iyo dhowr boqol oo ciidan booliisa oo runtii aan ognahay dadaalka ay ugu jiraan ilaalintiisa laakiin waxaan rabnaa sidaa si lamid ah inaan ka codsano ciidamada ammaanka inay u fududeeyaan ardayda maalmaha imtixaanaadka lagu jiro oo ka bilaabanaya beri subax hadduu ilaah yidhaahdo sidaa ay si la mid ah ciidamada booliiska oo sida gaarka ah u xilsaaran goobaha imtixaanaadka inay ayagana ilaaliyaan habraacyada iyo shuruucda imtixaanka lagu galayo oo aan rajaynayna inay aad u adkeeyaan hadduu ilaah yidhaahdo in loo fududeeyo guud ahaan fariinteeda waa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan ardada maalmahan barakaysana bisha ramadaan imtixaanka galaya in ay mataqaanaay ay u fududeeyaan oo aan rajaynayna ilaahay subxaana wa tacaala inuu u fududeeyo annaga ka wasaarad ahaan diyaargarowga u dambeeyey iyo dhammaystirkii waa dhammaystirnay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in imtixaanka uu noogu dhaco si nabad ah iyo arday walba oo imtixaanka ka faa'iidaysto wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu imtixaanka waxa uu socon doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo laga bilaabo maalinta sabtida ah oo berri ah ilaa khamiista ayuu socon doonaa insha allahu tacaala sidaa isi lamida waan ku soo celiyay mar labaad mar saddexaad waxaan ku adkaynaynaa ardayda in ay uga soo tagaan mobeelada guryahooda waalidiinta ardayda imtixaanka u fadhiisanayana waxaan u sheegaynaa inay ardayda ka reebaan mobeelada si imtixaanka mataqaan habsuucmtigiisa u wanaagsanaado waana mahadsantihin ardayga waa loo sheegay wuxuu qayb la kulmi karaa waxay tahay ardaygaas in uu ku dhibtooda meesha imtixaanka lagana reeban taleefanka laakiin waxaan rabnaa annaga waalidiinta iyo ardayda fariinta inaan gaarsiino intii taleefan iyo wakhti uu ka lumin lahaa in guryaha uga soo reebaan taleefanada arday